Magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalinjebinayeen arday baratay Qur'aanka Kariimka isla markaana ka aflaxay madarasada Ibnul Qayyim Islaam ee magaaladaasi. Munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay maamulka madarasada, waalidiin, macalimiin, ardayda qalinjebinaysa iyo marti sharaf kale. Maamulaha madarasada Ibnul Qayyim Islaam Maxamed Sheekh Cabdulaahi ayaa ka waramaya marxaladii ay soo mareen ardayda qalinjebisay waxaa maanta noo soo gabagabowday xafladdii siddeedaad ee madrasada ibnuqayim qabanaysay xafladdaasoo sannadla ah xafladdan sannadka waxaan shahaadooyin ku guddoonsiinaynay soddon iyo shan arday oo ka dhammeeyey madrasada ibnuqayim qur'aanka haddaan warbixin yaro kooban idinka siiya madrasada ibnuqayim madrasada ibnuqayim waxaa la furay sannadkii kii ama maxaan ku idhahdaa ayaa la furay waxay ka kooban tahay maanta saddex qaybood qayb taxfiida qayb culuuma iyo qaybta higaadda ama farta ah madrasadu magaalada johannesburg xaafadda maykir waxay uga taallaa saddex meelood saddex baraanjo ayay ku leedahay ilaahay subxaana wa tacaala baa ku mahadsan insha allahu tacaala waxaanaannu ummadda soomaaliyeed ee ku nool johannesburg iyo nawaaxigeeda u ballanqaadaynaa inaannu mar kasta u taagannahay inaannu barno ardayda kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala madrasada ibnuqayim qaybteeda culumta haddaan warbixin yar idinka siiyo qaybta culumta ardadu waxay ku bartaan tafsiirka luqada carabiga siirada fiqiga caqiidada iyo dhammaan mawaadda islaamiga oo dhan bay ku bartaan madrasada ibnuqayim sannad kasta waxaannu qabannaa aanu xafladu qabannaa carruurta ardayda qur'aanka dhammaysay qaar ka mida marti sharafkii ka qayb galay munaasabadda ayaa ardada ugu hambaliyey guusha ay gaareen aad iyo aad ayaan ugu farxay macallimiinta dadaalkooda maamulaha sheekh axmed maasha allah sheekh maxamed ajari xasanaad isagana allaha ka siiyo aad iyo aad mar walba wuxuu noogu dhigaa xafladba xafladda ka dambayso aad iyo aad ayay iga qurux badan tahay mas-uuliyad aad iyo aad u weyn baana saaran dumar iyo ragbase ay isugu jiraan waalidiintu nabigana calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugnaatay kullukum mas-uulun wa mas-uulun can raciyatih qof walbo adduunkan ilaahay keenay mas-uul weeye qof walba mas-uuliyad baa la kala siiyey hooyaduna mas-uuliyad bay leedahay aabbuhuna mas-uuliyad buu leeyahay madaxweynaha laga bilaabo ilaa carruurta loo soo dego ilaa shaqaalaha mas-uuliyad baa la saaray ruux walbo annaga nagamidana mas-uuliyadda inuu ka soo baxo ay waajib ku tahay dufcaddan ayaa dufcaddii sideedaad ee ka baxda madrasada ibnulqayim islaamiya ee magaalada johannesburg ee dalka koonfur afrika